qarshaaka waa berige ayaa gaadiidka dagaalka ah ciidamada dibadda federaalka soomaaliya oo kusoo jeeda magaalada jowar kooxaha kaashada inta udhexaysa magaalada jowar iyo balcad gaar ahaan halka lagu magacaabo ceelka goolow iyo gololey qarax miino ay geliyeen garagaasi ciidamo saama ayaa la sheegaya in dhimasho dhaawac ay soo gaareen asaabta ilaah iminka ma cadda maadaama aysan ka hadlin saraakiisha ciidamada dowladda iyo maamulka degmada balcad oo halkaasi ku dhow ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa kooxahaasi ilaa iyo dagaal baa in kula gala deegaankaasi sii baacsanaya hase ahaatee iyana ma cadda khasaaraha kooxahaasi argixisara gaara inkastoo weli lagu sii raadjoogo saacadaha soo socdana saraakiisha ciidamada dowladda dagaalka hogaaminaysa ay sheegeen in ay saxaafadda la hadli doonaan safarka iyo ciidamadooda in ay ku maraan si nabadgelyo ah waxaana maanta isku dayay in ay wadada soo galaan ayaa ciidamada weli ku raad joogaan waxaana wararka imaanaya deegaanada kooxahaasi u baxsadeen ay sheegayaan in qaar kamida maleeshiyaadkaasi ciidamadu ay qodha ka jareen hase haatee saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ayaa sheegay in ay saacadaha soo socda ay saxaafadda la hadli doonaan abubakar maxamed bacadle raadiyo muqdisho gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar